waa arrinta ku saabsan tuulada magaalada waa xadiidu saaca ilmaha waxayna tusiyeen ma arkayseen tusaale fiican bay ahayd ninkii wax fahmaayo tusaale uu wax ku fahmi karay ahayd magaaladeennii gaaris waxaa lala dhaqaaqi laayahay oo lala socon laayahay ilmihii aan dhalle ilmihii baa dhurwaayana u noqdeen ninbaa inta ka hor hooyaha inta ka hor ilmo dhasho markaasay tar alla ilaahu iga hadaji markaas waxaa loo fadhiya ka kace tii oo kale aad haysataa oo ilmuun baa dhalayna ilaahu noo kori ilaahu noo weyne ilaahu ka noo yeeln baa leen annaga buu nuu soo jeesta waa dhurwaa annaga buunu cunay hooyadiibuu cunahay aabbihiibu oo soo hooyada hooyada ma oho middan aad dhici ma hooyo kalaa horya hooyadan la dhiciso hooyadii un ma oho aabbahan soo aabbihii ma oho walaalki soo walaalkii ma oho walaashi soo walaashi ma oho ma walaalka alaa ka duwanba ceeb waay arrintaa iyada waa ceeb iniga ma oho waa wiilashi aan dhalloo durwaayan u noqday waa kuwa iskuullada ka soo baxeen arrintaa iyada waa arrin aad iyo aad looga naxo waana arrin dhib weyn leh wiilashan hadda ay tusaale noo siiyeen waa dadkii waxbarasho ka dhacay waxaa socdaa hadda oo naliisheeya oo sida hadda wiilasha ay u dhitaaliyeen ool oolo weyn baa la qaaday hadda sidii hore ma oho wiilkaada haddaad qabsan wayso gabdho la jiraanna waa la sheegay haddaad qabsan waysiin meydkooda oo lawadaa lagu keeni dowladda way soo jeysatay shalay ma ogi daraas shir weyn baa dhace oo nabasugid oo dhan jiifafka laga bilaabo ilaa bisiga isku imaadeen arrintaasaa laga hadlayay shalay waxay haddana iskugu tageen meesha la yidhaahdo masalaani arrintaasaa laga hadlayay go'aamaa laga soo saaraya tuugii damboo jid istaago oo dad dhaco dowladda go'aan bay ka qaadatay waa la dili siduu ninkii dubed calinuuno dubed calinuuno uu yidhi ninka regionalka u weyn booliista mombaasa wuxuu yidhi annaga askar haddaanneh qoryaha aan wadan iyo mushaarka aan qaadanhayna waxaan ku qaadanahay shacabka aan ku qaadanaynaa shacabka waxaan wakiil ka nahay xoolahooda iyo naftood xoolahooda iyo naftooda aan wakiil ka neh markii hortaayna lagu dhacaayo ee dadka ayaga aan wakiilka ka ahayn baangadna ay jidadka la istaagaan tooriyan anaa maxaan fiirsanaynaa buu yidhi waan tooganaynaa dowladda hadda tilaabo adag bay qaadi waa la toogan doonaa sidii shiftadii berigii markii lagu soo tuuro isbitaalka wiilkaadii lagu soo tuuro isbitaalka ama gabadhii lagu soo tuuro isbitaalka kuwa gabdhoo la sheerakeeyaan baa la sheegay inkastoo ay badneen laakiin meelaha qaarkood baa laga sheegahayaa hadhow meedkiisa meeshaa umaad ka qaadan marka waxaan leenahay arrintaa iyada ha laga tanaasulo waa magac xumi waa sharabdhac magaalada subcadeeda iyo magaceedina way haleynaysaa baryahan dambe magaalada dadkii ku soo socdo wuu yaraaday sababtana waxaa waaye cabsi baa gashay kaafiyow baa na fuulay bendow annaga aan isa saarnaa na fuulay ilmihii iskuul waa loo dirila madrase waa loo dirila masaajid waa loo kicila dukaan waa loo dirila cabsi iyo argagax baa dadka la geliyey arrintaa looma adkaysanaayo raallina kama noqonayna annaga haddaan nahay culummo masaajid waxaan dhammaynay shuftadaada wadeen baan magaalada ka dhammaynay gobolka waqooyi bari khaas ahaan gaaris waad ogta gobolka markuu dhaco shuftaa qabsan jirta magaalada meelaha qaarkood dadku way iska abaabuleen buula hodan iyo buula college way is abaabuleen xaafadan buulxagar iyo buula riigna waa la is abaabulay dhallinyar iyo odayaal ee akhyaar baa is abaabuleen waa la raadinhayaa soo ma aragtiin waxaa nilaga rabaa iniga oo nilaga codsani meel alla meeshaa nin tuug aad ku tuhuntaan jiifka niigu dhow ama culummada iniigu dhow ama odayaasha iniigu dhow u sheega meesha ay ku olooshaan ay iskugu tagaan ha qarinina qaadi iyo qarya ha noqonina marka hadda waa la xareeyey almost boqolaal baa la xareeyey kumanyaal boodhaboodhana waa la xareeyey laakiin waxaa la sheegayaa markii tu laga qabto tu kale qaadanaya laakiin way xaraysan yihiin marka hadda xaaladda way isbedeshay sidii hore ma aho labadan beri inagana isbedel waad aragteen dowladda aadaan u eemaarnay waan eedaynay waxaan dhahnay balaayadii baaska waa iniga xafiiska maarata criminalka iyo xafiisyada kale ee dowladda ayaa arrintan sabab u ah wixii hadda ma arkaysa meeshan ka dhacay wiilkii la qabto ma arki kan odayga ee dabaordi ee lacagta la dabaordi ee le ecda ama madaxdu u tegi dadka ay dadka dhibka wadaan marka allahayna barakeeyo khayrna allahayna siiyo waxaad yeelaysiin ilmihiinna ilaalsada tahriib baa soo baxe oo dhib kale ah asagana oo ilmaha la xadi kuwo ilma xadi waa kun kuwo tahriib waa kan kuwo tuugo balaayo oo dhan ilaahay aad naga qabtee baa laisku soo salliday xalaya u dambaysa waxaan arkaya waa jeer oo laga soo sawiraya ilmo yar oo maaragtay masaajidka u socday oo sideed jir ah oo la afduuba meesha la dhaho buulahodan oo aad loo wareejinayo marka allahayna barkay ilmaheena aan ilaalsano ilmaha markuu madarso jiro iyo maruu dugsi jiro iyo mar uu isguul jiro iyo mar masaajid mu marka la cidaada ku joogo hadduu ciyaar baan u kici dhaho waan soo dheeli la soco meeshuu joogo iyo dadka uu la socdo iyo dadka uu saaxiibada la yahy waxaasoo dhan waxaa keeni saaxiib xun markaa arkaysa ilmahaadi oo timahaasi xun u jaran ilmahaada oo sarwaalka dhulku jiiya ilmahaada oo sarwaalka daba waabaad aragtaa isbedelka ku dhexeeya maxaad oga cabsan maa fiiji soo dhaa warkac guri ii dhaaf maa dowladda u sheegto o dhi haddaad ka cabsanaysa kaala wax igala qabta marka arrintaa iyada ayaan loo ayaan laga aamusin